بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، waxaan ka warrami doonaa nebi yasac qisadiisii iyo dulkifli insha allah nebi yasac calayhi salaam waxuu ka mid yahay nebiyadii weeba uu soo diray waxaana uu yimid nebi ilyaas kadib waxaanu faafiyey manhajkii iyo diintii nebi ilyaas ilima iyo uu ka geeriyoonayey kadibna waxaa lasoo diray nebi kale nebigaasi waa nebi dulkifli Eh, waan ka warrami doonaa nebi dulkifli qisadiisa Eh, laakiin nebi yasac waxaa la dhahaa waxaa dhalay eh, nebi ayuub calayhi salaam Eh, waa la soo arooriyaa inuu nebi ayuub u dhalay laakiin sida saxda ah ilaahunbaa og allahu aclam eebba subxaana wa tacaala isagoo yasac iyo ku- nebiyadii kaleba ku xusaya qur-aankiisa waxa uu leeyahay وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين إسماعيل والنبي إسماعيل يسع والنبي يسع يونس والنبي يونس لوط والنبي لوط عليهم السلام لما أنتوا ذلن وكلا فضلنا على العالمين dhammaantood ama kuwaasoo dhan waxaan ka fadilnay kulligood caalamiinta Een, inta badan nebi yasac iyo dulkifli way isku xidhan yihiin markaa waan israacin doonaa nebi dulkifli ilaa naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee eh, isaguna wuxuu ka mid yahay nebiyadii uu eebba subxaana wa tacaala uu soo diray waxaana loo diray qoomkiisii si uu ugu xukumo amarka eebbe iyo cadaalad sidaa aawadeed ayaa loogu bixiyey dulkifli macnaha magaciisu uu xambaarsan yahay waa ruux wax kafaalo qaatay shay kafaalo qaatay cid kafaalo qaatay Ee, waxaa la dhahaa markii nebi yasac calayhi salaam da-diisu ay weynaatay ayaa waxa uu doonay cid xilka qoomkiisa uu ku wareejiyo oo xi- xukunkii qoomkiisa iyo nebinimadii subxaana allah kadibna waxa uu dhigay shardiyo adag oo ay adag tahay in qofka bini aadamka uu fuliyo waxaanu yidhi eh, waxaa mas-uuliyadda qoomka kan qaadaya qofkii kasoo baxa saddex shardi saddexda shardi baa waxay kala ahaayeen in uu maalin kasta uu ruuxaasi uu soomo subxaan allah sidoo kale habeen kasta uu uu cibaado u taagnaado iyo salaad iyo inaan weliga cadhoonin waa saddex shardi oo runtii aada iyo aada u adag laakiin waxaa eh, tuurta u ritay oo damaanaddaa qaaday nebi dulkifle calayhi salaam mas-uuliyaddii qoomkiisana wuu la wareegay Eh, maalin ayaa ibliis waxa uu doonay sub- eh, eh, in uu ka xanaajiyo oo uu ka cadhaysiiyo nebiga kan kadibna waxauu iskaga soo dhigay oday duqa oo gaboobay oo shiikha Eh, waxaana u yimi xilliga duhurka oo nebi dulkifli uu seexan jiray maadaama maalintii oo dhan uu sooman yahay habeenkii oo dhan uu cibaado u taagan yahay eh, waxa uu seexan jiray oo uu nasan jiray xilliga duhurka ah ee wakhtiga qayluulada salaada duhur iyo inta casar inta udhexayso kale markaas xilligaas ayuu een, odaygii ibliis usoo galay eh, nebi dulkifli kadibna gurigiibuu ku garaacay albaabkii waxa uu dabadeedna wuu cawday waxauu yihi oday baan ahay duqa oo shiikha oo daciifa oo taag daran oo lagaga gardaran yahay Ah, marka waa inaad noo kala garnaqdaa dad i dulmiyey nebi dulkifli calayhi salaam hurdadii waa ka kacay waa soo baxay markuu soo baxay ayuu odaygii waayey meel allaale iyo meel u qabtay subxaana allah maalintii labaad ayuu haddana odaygii soo noqday waa eh, waxa weeye qaab uu uga cadhaysinayo si uu uga cadhaysiyo ama uga xanaajiyo eh, nebi dulkifli maalintii labaad ayuu haddana xilligii oo kale uu isku soo beegay waa soo noqday Eh, haddana sidii oo kale guriga ku garaacay waa laga furay odaygii weeye shiikhii weeye dabadeedna isug nebi eh, dulkifli markii uu soo baxay haddana waa la waayey tuqii maalintii saddexaad ayaa nebi dulkifli waxa uu go-aansaday oo ehelkiisii uu ku yidhi haddii ay cid idiin timaado ciddaasi yaanay albaabkay kusoo garaacin oo aanay soo gelin guriga kadibna ibliis ayaa sidiisii soo noqday haddana xilligii ehelkiibuu u kulmay ehelkii nebi dulkifle ayuu la kulmay waxaa loo sheegay in aanu nebi dulkifle ogolayn in ay cidi soo booqato xilliga kan sababtoo ah laba casho ma uusan seexan waxaad qiyaastaa qof laba casho aan seexan subxaan allah ma o- ma uusan o- lama ogola in eh, ay cidi xilliga kan ay soo booqato odaygii waa ka tegay laakiin meel uu galayba lama yaqaanee haddana intuu gurigii galay ayuu guriga albaabkii gudaha ka garaacay subxaan allah dabadeedna nebi dulkifli wuu soo kacay waxa uu u tegay ehelkiisii oo waxa uu weydiiyey odaygu odayga kani siduu usoo galay guriga kan dabeedna waxaa la arkay in gurigii albaabkii uu weli xidhan yahay meel allaaliya meeluu kasoo galay waa la garan waayay aakhirkii ugu dambeyntii nebi dulkifli waa fahmay inuu ninkani yahay ibliis lacnadii dusha ha ka fuulshe shaydaankii weynaa shaydaankiibuu iska naaray waana fahmay inuu ahaa ninkaasi eh, ibliis xaqu subxaana wa tacaala isagoo qur-aankiisa kaga warramaya eh, oo ammaanaya nebi dulkifli ayuu wuxuu ku daray nebiyadii kale waxaanuu ku leeyahay suuradda sideed iyo soddonaad ee suuratu saad aayadda sideed iyo afartan بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار حصوص وحس نبي إسماعيل نبي يسع يا نبي ذا الكفل ذا الكفل أما ذو الكفل لا بد والله كده واقع كرم لكن آية وذا الكفل وكل من الأخيار kulligood nebiyadaas markaa lasoo tilmaamay ee ismaaciil leh ee yasac leh ee dalkifli leh waxa ay ka mid yihiin kuwa wanaagsan ee akhyaarta ah markaas eh, nebi dulkifli qisooyinkiisa iyo eh, siiradiisa wixii aan ka haynay intaa weeye insha allahu tacaala inta aynu tan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi